xafiiska irgi goboleedka soomaaliya ee ururka iskaashiga islaamka oo kaashanaya xarunta gargaarka boqor salmaan ayaa buugaag iyo agabyo waxbarasho u qeybiyey boqolaal arday oo dhigata iskuullada ku yaala gobolka banaadir ee aan awoodin waalidiintooda in ay u iibiyaan agabka waxbarasho madasha lagu qiiminaya agabka ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan ururka iskaashiga islaamka madax ka tirsan xarunta gargaarka boqor salmaan iyo mas-uuliyiin kale doctor axmed faarax muuse madaxa maamulka mashaariicda xafiiska ururka iskaashiga islaamka ayaa ka warbixiyey deeqda ay gaarsiiyeen iskuullada gobolka banaadir waxaan maantayto halkan aan ku qaybinaynaa agabka waxbarashada oo aan u qaybinayno ilmaha iskuullada oo qoysaskoodu ay yihiin aan awood u lahayn inay iska bixiyaan qalabka ilmuhu wax ku bartaan waxaan bixinaynaa qalab aad u sarreeya kualitigiisu uu u sarreeyo agab uu kualitigiisu aad u sarreeyo oo ka kooban buugaag qalimaan kuwa wax lagu sawiro iyo wax alla wixii agabka iskuulku waxbarashadu ilmuhu ay u baahnaayeen oo jawdadoodu ama kualitigoodu uu aad iyo aad u sarreeyo agabkan waxaan ka soo bilownay maalintii axadda oo lasoo dhaafay baan ka soo bilownay ayaamahan oo dhanna waa soconayaa waxaanan qaybinaynaa gobolka banaadir iskooladiisa baan waxaan u qaybinaynaa sida aan sheegnay dadka ilmaha waalidiintoodu aysan awoodda u lahayn inay iska bixiyaan agabkaas ay u gadaan ilmaha u gadaan waxaa qaybinaysa ergo goboleedka ururka iskaashiga islaamka soomaaliya waxaana bixiyey kharajkiisa markaska malik salmaan lilikaatha walacmaal alinsaaniya ama xarunta gargaarka ee boqor salmaan ee boqortooyada sacuudi carabiya xafiiskooda halkan ku yaala maamulaha iskuulka wiilwaala ee degmada boondheere xuseen cali qaboobe iyo nuurto maxamed cadow maamulaha xarunta aqoonta gabdhaha ee boondheere ayaa u mahad celiyey ururka iskaashiga islaamka iyo xarunta gargaarka boqor salmaan bismillah aad iyo aadaan ugu mahadinaynaa boqorka iyo ururka iskaashiga islaamka daacda oo ardada loogu talagalo buwaagta waxbarashada ah iyo boorsada iyo agabka ku jira aaday u taya leeyihiin waana fiican yihiin aad iyo aadayna u mahadsan yihiin waa qalab fiican oo ardada uun ilaa toddoba boqol adigu gaaraysa uun ku filnaanaya aad iyo aad waana qaybinay alxamdulilah aaday u fiican yihiin aaday u fiican yihiin aad iyo aad u mahadsan yihiin aad u mahadsan yihiin
waxaan halkan uga mahadnaqaynaa ilaahay ka sokow erga goboleedka ururka iskaashiga islaamka iyo markiska boqor salmaan deeqda muhiimka noo ahayd ee sanadugseedka bilowgiisii buugta iyo boorsooyinka iyo qalabaynta ardayda ee naloo keenay oo aan dhihi karo waa xilligay ugu baahi badnayd iyo ardaydii ugu baahi badnayd oo gabdhaha aqoonta masaakiinta ee iskuulka gabdhaha agoonta boondheere ee ardayda aanan heli karin inay buug gataan xataa ma marka qaar waa kuwa ugu baahi badnaay waa kuwa ugu nugulaay waa gabdhihii masaakiintahay waxaan leeyahay marka wakhtiga loogu baahnaayna way ku soo aadantay marka waxaan leeyahay jasaakullaahu khayr aadaa u mahadsantihiin waa idinkaga mahadnaqaynaa waana loo baahan yahay in ururka waxbarashada mar walba la garab taagnaado iyo uwilinta ubadka soomaaliyeed saasoo tahay waxaan dhihi karnaa ubadka maanta waa madaxda beritoole haddii aanan maanta ubadkayna waxbarashadooda iyo korintooda iyo qalbiyadooda aanan maanta la ilaalinin mustaqbalkaynay dhaameysh nugu noqonaysaa marka way mahadsan yihiin agabka waxbarasho ee loo qeybiyey ardayda ayaa ku soo aadaya xilli baahi weyn u qabeen iyagoo oo awoodin in ay iibsadaan agabka loo qeybiyey